cilladii waxay noqonaysaaba dee imika adahan ku sugan bay noqon haddaba darbigii oo kaliya markan eegno mafhuumkii ama faxwihii khiaab isagu mafhuumkan waaba kala saarayo faxw khiaab isagu iyo tambiiha iyo hod wuxuu ka dhigaya nooc gaara sian soo mareen inoo qeybta kalu mafhuum kaba cabirayeen darbigan iyo taasi ayaa maxaa imika na tusaya aan uga qiyaas dee qiyaas ahaan markay noqoto oo dee cillo kale haday tahay cilladan sixadeeda dee cilladu inay way kaba sii weyn tahay oo halkan way adihii waa kaga sii weyn yahaye meeshan cilladaasi inay jirto oo ay kuba sugan tahay cilladii halkan kuba sugnayd waxaa ina tusaya dee mafhuumkiibaa ina tusaya ama faxwibaa ina tusaya haddii ay tadxiyada waxa la isugu diiday bilcawra ahayd dee tanka hiribkeediibaaba ka naaqsaansan oo kolley racyigeediibaa ka yar kuwii kale laba midkahaye labada indhoodba wax ka arkaya labada jihaba u daaqayay oo kale mid dhinacun ka arkayso hadduu neefku geedkii daaqayana dhinacun uu kaba daaqayo oo kale iyo nuqsaan baa meeshaa jirta dee haddii ay cawar nuqsaani ka imanayso alcama ama dee indhala-aanta nuqsaantii kaba imanaysayna waaba min baabi awla ayay noqon oo markaa tii ishal ayd hadday geli weydo tii indhaal aydna ma gelayso bal markaa markan ka dhigno nahyigan waxaa cilladiisu ay tahay nuqsaanta bal halkan jirta dee maxaa dalaaladii mafhuumna ina tusaysaa cilladan ee aynu soo qaadano neef indhala soo qaadano naskiina aan uga daliishanayno mafhuumkiisii aan u daliishanayno cilladaas inay cilladani jirto oy neefkan indhaala cilladii taa ku sugnayd kuba sugan tahay waxa ina tusaya faxwihii ama tambiihii baa ina tusayo markaa cilladaas sixadeedii ama shaygan ciliyadiisii maxaan kaba qaadanaynaa faxwihii baan kaba qaadanaynaa bal taasi waa ta u sarraysa wixii baab tambiiha wayaliihi waxa kusoo xigaya noocaasine wuxuu uhi fa bacduha ajra min bacdin fi lbayaani xagga cadaan cadbayaanka oo dee waa imika ciliyadii waxani ina tuso aynu kaba qaadano an yadkura inuu sheego bal matalan dee kii isagu hadalkan ama saa saaxiba sharciba kasoo qaad imika rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sifatan sifa uu sheego sifadana dee kolley xukun bay kulansatay fa yufhama markaas baa deeta laga fahmo min dikrihaa sheegitaankii sifadaa la sheegay almacnaa macnihii alladii macnahaasoo tatadamanuhu ay kulansanayso tilka sifatu macnahan ama xikmadan ay sifadani kulansanayso lagaba fahmo min hayri jihati tambiihi tambiihi aynu soo maro kaa imika horaa jihaan ahayn oo iyadna mafhuumkii unam ka qowlihi salى اllahu عalayh wasalam laa yaqdi اlqaadi wahuwa qadbaan bal xadiidka iyo alfaadihiisiiyo ciddii warisay xagga hoose inoogu markaa inoogu sugan yahay xagga hoose idinkunbaa ka eegan doona qaadigu ma xukumayo walxaal huwa qadbaanu isagoo cadhaysan kollay nafyiguna waa bimacnaa nahyi weeye oo yaanu xukumin weeye ruux xakama ruux qaadiya oo dad bal matalan dee qadiyo eegayo oo kii xukumayay ih isagoo cadhaysan yaanu xukumin wax marka sifadu sheegayeeni waa qadbaan waa sifo dikrigeediibaa halkan yimi waxaana dee aynu ka fahmi doonaa macno wuu inoo sheegi doonaa dee ina tusaysaa sababtan keentay in markaa sifadaasi ay jirto ruuxii loo diido inuu wax xukumo waxa ay tahay waanu isaga keeni doonaa wa ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisiiba weeye fi lfa'rati waa jiirka oo taqacu dhacaysa fi samni suba ku dhacaysa uu yidhi horena mithaalka waan usoo aragnay in kaana jaamidan subagaasi hadduu yahay mid fadhiya oo de waxa weeyaan fa alquuhaa tuura waa fa'radii iyo wamaa xawlahaa wixii hareerteedaha intaa ay gaadha iyadu dee subagii dee hadduu subagii dee subag yar yahayo intaasuun ay iyadii dhex gashee jaamidkaa uu yahay ku dhex baktiday markaa de waaba la wada tuurayaa waa subagii badnaa ee isagii aan dee ja markaa jaamidka ahaa jaamidkana waxay dhahan waa ka marka wax laga qaado intii kale si dhaqsaa aanay isugu soo noqonahayn inay isu dhexgalahayn waayo wuxuu waa fadhiyaayo intaa la gooye mooye intii kale waa halkeedii baabay kuba sugantao kan aataartiisi wax isdhexgelayo kolba gees isu raacaya ma aha haddaba haddii dee uu roon yahayba weeye iyadiyo intii hareeraheeda ahayd isla gooyo isla tuura wain kaana maayacan hadduu yahay kaa isagu dee saa'ilkaa maayaca ah faariiquuhu daadiya ama falaa taqrabuhu lafdiga xadiidka ha u dhowaanina bacnaa dhammaanba iska daadiya oo faraha ka qaada markaa sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala fayufhamu waxaa la fahmayaa bidarbin malfikri taa hore fikrumay baahnayn iyo ijtihaad baa nidha awala nadar ayuunbaaba lagu arkayay oo macnaha lagu fahmayay bal qaybta hore uu tambiiha oo kale marka la eego darbi fikirka iyo ijtihaadka kaba mid ah annahu shaaniye inamaa munica waxaa loo diiday alqadbaanu kii cadhaysnaa min alqadaa'i xukm uu xukumo waxaa loogu diiday lishtiqaali qalbih waa macnihii uu lahaa imika fayufhama min dikriha almacna aladii tadamanathu tadamanahu ama dee tilka sifa macnaha uu markaa kulansanayo dee sifadaasi ay kulansanayso ayaa laga fahmayaayoo dee cadhadii waxa aan ka dareemayna ama aan bidarbi min alfikri ugaba fahmayna ruuxan cadhaysan qalbigiisii ayaa shuqloon oo markaa arrinkii lagooga fadhiyay ee ah masalada inuu rogroguu gees kastaba qadiyada ka egu hagaag ugu fiirsado tiibaa wax dee aan u suurtogelaynoo cadhadani ay dhaafinaysaa taas waa mid waa macno sifadan aan ka qaadanayno inoogaba sugano ama waa xikmadii dee nahyiganba wa ana aljaa'ica markaa dee taqiyaaska halkan u imanaya ciladii bal matalan marka la yidhaaho ruux gaajaysan ama haraadan ama wax kaloo adigu guud ahaanuun qalbigiisii iyo fikirkiisii tashwiish gelinaya uu ku qumay isagoo aada u faraxsan isagoo aadaba naxsan oo kale bal umuuro taas haddii la yidhaah ruuxii yaanu wax xukumin oo markuu qaadiyay yaanu xukumin ee taa horeynay nas baa inoogu sugnaadee umuurahan kale ciladaasi inay jirto waxaa dee iyadana ina tusaya waa hadalkaa hore wixii aan kaba fahmnay baa ina tusaya ama sifada taas waaye waana aljaa'ica walcadshana milu markaa waxa weeye oo taas deeta ay dee bidarbi min alfikri lagu fahmayaa dee inay tashwiishkii qalbiga ahaa ee kaasi ku sugnaa tanna waa laga helayaa kii gaajaysnaa ama haraadanaa inuu la mid yaho markaa loo diidayo inuu isna wax xukumo waxaa kaloo laga fahmi taasi waa naska hore waannahu inamaa umira wuxun baabuu amray ama loo amray dee biilqaa'i maa xowla alfa'rati jiirka wixii dhinacyadiisa ahaa in la tuuro oo min asamni subaga in kaana jaamidan wairaaqati in la daadiyaba in kaana maayacan hadduu maayic yahay maxaa taas iyada loo amray waa likownihi jaamidan wa maayacan macnaa ciladii waa jaamidnimadan ama ciladii waa maa'icnimadan oo macnuhu waxa weeye wixii jaamidka ahaa yamnacu najaasata an tasila ilaa maa hayri maa laaqatu nijaastii buu ka hor joogsanayaa inay gaadho intaa ay la kulantay un mooye wax kale oo maxaa meesha jiro ciladu noqon waa lijumuudi maa'icina tatadaakhalu ajzaahu weye dee dhinacyadiisii oo dhan baa isgaadhaya oo haddii in laga qaadaba intii kale ayaa halkeedii soo gelaysa oo ajsaadiisiio markaa nijaastii maxay gaadhaysaa ilaa saa'ir alajzaa ajsaadii oo dhan bay nijaastii gaadhaysaa marka maxaana taa keenaya waa likownihi maayacan tan uuna yidhi waa likownihi maayacnimadiibaa keenaysa marka taas qiyaaskii muxuu noqon dee naskii taasuu ahaaye qiyaaskii muxuu noqonayaa mafhuumkaasna markaa wixii aan kaba fahmnay halkaasna uu dalaalo calaa sixada cilada inoo tusaya uu noqonaya waana shayraj waa shayrajba hore inoo soo maro dee taasin simsimtii zaydkeediiyo wazayta milahu zaydka iyo shayrajkiiyo adigu waxyaalaha caynkaasa malabkiiyo wixii xukunkanunbay yeelanayaan waa la midoo markaa jaamidkiisi iyo maayiciisii hadday nijaasi ku dhacdo tan unbaan ku kala farqinaynaa haddaba noocanna iyaduna mafhuumkaas ama qaybtan adigu ayaa ah dalaaladii na tusaysay ciladan sixadeeda aan kaba qaadanaynay hadda inta nasku yimi mooye waa qaybta aan dee mafhuumkii ama waxyaalahan dee aan haleeshiinaynin qiyaasaan ku haleeshiinayno faslun wa ama dalaalatu dalaaladii jidadu waa dalaaladii calaa ciliyati shay weeye ama calaa sixati alcila waa ciladani inay mid saxiixa tahay ama shaygan ciladiisii ay tahay dalaaladii dee kaba imanaysay min afcaali rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisa oo macnaa ficil rasuulkii ilaahay uu laba yimi uu ina tusayey oo uu daliilna u noqonayay shaygan inuu ciladii yahay waxaas ciladii ficilkaas ama sixadii ciladaas uu markaa ficilkaa rasuulku u daliilka noqonaya waxa weeye fa huwa an yafcala inuu sameeyo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh shay-an shay uu sameeyo cinda wuquuci macnan macne ama sabab mar waxa weeyaan dhicitaankeed agteed waxbaa dhacaya sabab baa dhica ama arrin baa dhacaysa arrintaa dhacday agteeda ayaa rasuulkii ilaahay ficil sameeyey min jihatihi jihadiisa ka ahaaday aw min jihati kayrihi amase keyrkii jihadii ka ahaaday kolley sharax oo kale halkan dee si adigu usluubkan ka yar fiican buu kaba cabirayoo in halkan min jihatihi aw min jihati kayrihi kolna dee ujeedadan waxani ficilkani isagu kasoo fulay marka uu kasoo fulay isaga ayuu wax sameeyey cinda dee ficilka oo sabab ah oo isaga kaba dhacay agtii ayuu wax sameeyey kolna ficil baa cid kale kasoo fulaya cid kalaa samaynaysa waaba la weydiin ama uu ka warhelayaayo rasuulka markaa isagoo dee ficilkaa waxani kaba ratimaya ayuu wax laba imanaya ama wax fulinaya ama wax amraya taa cibaaradiisa sharax waxay ahayd an yafcala ficlan caqiba sababin lowlaahu lamaa facala dalik waana qeybtaasi way noo dambaysaa dee inuu sameeyo isagu ficil sabab dabadeed oo sabab baa dhacday sababtaa caqabkeed buu ficil laba yimi haddaanu sababkaasi jirinna ficilkan lama yimaadeen marka taasi maxay tilmaamaysaa dee waxaan imaka ficilkan ciladiisu inay tahay sababtii oo ficilkan uu rasuulku la yimaa na tusaya amase waxa weeyaan cid kalaa wax samaynaysa ciddii kale markay wax samaysay baa deeta rasuulkii ilaahay xaggiisiina ficil ka dhacaya ayaa meeshii iman ama waxa weeyaan dee qowl baaba imanba laakiin ficil unbaa waxaan ina tus marka arrinkan iyadana markii rasuulka ilaahay ama su-aasha la weydiiyey cid ficil ay samaysay laba weydiiyey ama uu ogaaday ficil kaloo la sameeyey uu halkaa kaba ratibay iyadna maxay daliil u tahay dee ciladii oo ficilkan anban baan kaba qaadanaya ciladani inay tahay ama ciladii shaygan sababtii ciladii shaygani ama ciladii ficilkani inay tahay uun ficilkaa la sameeyey ama isagu sameeyey ama cid kale ay samaysay misaalkana labadaba waan arki doonaa marka wuxuu leeyahy fa huwa marka la eego dalaaladan ina tusaysa shaygani inuu cilo yahay ina tusaysa ee laakiin aan ka qaadanayno ficilkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa weeye fa huwa an yafcala inuu sameeyo shayan rasuulka ilaahi baa waxbuu sameeyey macnaa waxbaa ka dhacay waxbuu sameeyey waxa uu sameeyey laakiin maxay tahay waa cinda wuquuci macnan shaygan uu sameeyey wuxuu u samaynayaa marka uu macna dhaco ama waa waxay ciladii ama sababay ay dhacdo loo tiirinayo shaygan uu sameeyey sababtiisa inay ahayd kaasoo min jihati isaga jihadiisa kasoo fulay aw min jihati kayrihi ama keyrkii oo macne dhacay yimi fulay oo ama xaggiisa kasoo fulay ama xag keyrkii kaa agtiisa ayuu wax samaynayaa fayuclamu waxaa la ogaanayaa annahu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh lam yafcal dalika arrinkaa inaanu samayn ilaa limaa kii uun mooye oo ficilkan uu isagu sameeyey inaanu dee wuxuu u sameeyey inaanay wax kale ahayne inuu u sameeyey ama aanu u samayn ilaa limaa dahara lahu wixii isaga u muuqday oo min almacnaa macnaa macnahan imaka dee muuqday waa sababtan aan odhanaynoba dee dhacday ee ama isaga ka dhacday ama kayrkii kaba dhacday kaa daraaddii mooye wax kale inaan u samayn ayaa hadalkiina tusay ama ficilka aan kaba qaadanayna markaa marka dee taasay noogu muuqato ee la yidhaha ficilkani wuxuu u dhacay ama rasuulka ilaahi uu sameeyey inu waa macnahan ama waxaan dhacay ee isaga xaggiisa ka soo fulay ama kayrkii xaggii kaba soo fulay ayaa fayasiru dalika dalikaduna waa maa dahara min almacna weeye waxaa inoo muuqdee macno ah ayaa muxuu noqon cilatan fiihi cilatan fii hada alficli ficilkan buu sababtiisii noqonaya ciladiisii noqonaysa xasilku waxa weeyaanuun shay baa cilo noqonayo dee wuxuu axkaam buu ciladeeda yahay ciliyadiisiina halkan ka qaadanaynay waa ficilkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkii rasuulkanayna tusayo waayo waxbuu samaynayaa waxaasna haddii aan dee waxaan kala jirin shaygan aynu cilada kaba dhignay aanu jirin oo la helin isagii lama yimaadeen oo muu sameeyeen marka taasi waxayna tusaysaa daliil u noqonaysaa iyadoo ficilkii aan kaba qaadanayno waxaan muuqday ee macno ah ee keenay ficilkan rasuulkii ilaahay inuu ciladii yahay ciladii xukunkaa yahay mithaalkiina waa ka labada dhinacba wa hada milu maa ruwiya wixii laba wariyey weeye can inabiyi sala allahu calayhi wasalam kolley cibaaraadkiisana horeynu usoo araragnay inuu dee isticmaalo xataa xadiidkii saxiixa cibaaradan uu isticmaalo sheekhu sayn badanoo fuqahi iyaguba u isticmaalo ama culimadii annahu saha inuu sahwiyey oo fasajada markaa sujuud uu sujuuday sujuuddii sahwiga markaa maxay macnihii imika uu sheegayay yaa muxuu noqday macnahan muuqdee xaggiisa ka muuqday waa sahwiga saha maxaana dee bal maalan ficilkii macnahaasi markuu muuqday ama xaggiisii kaba dhacay ficilkii rasuulka ilaahay ku kacayna muxuu noqday fasajadadan haddaan sahwigaasi jirinna ficilkan lama yimaadeen oo muu sameeyeen marka maxayna tusaysaa fa yuclamu waxaa la ogaanayaa ana sahwa sahwigan waa macnahani waa macnihii uu sheegayay cilatun lisujuudi sujuudan waxaa ciladiisa ama sababtiisu inay tahay waa sujuuddii sahwigane sahwigan inuu sababtii ficilkan rasuulkii ilaahay laba yimi ay tahay haddaan sahwigaasi jirinna muu sameeyeen bal markaa sujuuddii ciladeeda maxay noqotay waa sahwigii taasi waa ficilkii isaga xaggiisa kaba yimi iyadoo markaas wuxuu isagu u sameeyeyna ahayd macno ama wax sababoo xaggiisa ka dhacay waana carabiyan waa mithaal labaad oo waa marka ficilkani cid kale xaggood kaba yimaado rasuulkii ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee markaa wuxuu la yimi oo halkaa ka ratibay uu jiro bal markaa taas weeye oo ciddii markaa aanu isaga ficilkii kama dhicin ama waxaan kame waxaan ujeedaa macnahan dee sababta aan odhanayna cilada aan odhanayna xaggiisa kamay muuqana meel kale cid kale kaba muuqatay waaba kan waa ina caraabiya nin reer miya ayaa jaamaca jamaacay fii ramadaana wa milu maa ruwiya ridheh ama dee wuxuu milu maa habata ana caraabiyan jaamaca inuu jimaacay fii ramadaana maalin ramadaan inuu haweenaydiisii u tegay faawjaba calayhi rasuulka ilaahi muxuu ku waajibiyey cidqa raqabatin de waa ku yidhi ictiqa raqabatan qoor xoree buu ku yidhi markaa eeg su-aal baa la weydiiyo arrintii dee jimaacan baa laga warramay wuxuu ka ratibay rasuulka ilaahay qoor in la xoreeyo haddii aan la odhan waxaan cidqiga keenay waa jimaaciina aan la odhanna ee su-aashii la weydiiyey jawaabba ma yeelateen oo hadalkani jawaabtii su-aashaas buu ahaa ama ficilkan uu waajibiyeydu markaan lafdi ahaan dee ficil ahaan eegno waxaa sababtiisu ay ahayd ciladiisu ayd jimaaca ramadaan uu ninkaa caraabiga ama ninkaasi wax jimaacay haddaankaasi jirin may jirteen ictaaqan ama uu rasuulku waajibiyey may jirteen markaa ficilkan rasuulka ilaahay laba yimi ee markii macna soo fulay macnaha keyrkii kaba soo fulay dabadii dhacay baa muxuu ina tusayaa ciladii imaka cidqigani inuu yahay jimaacii dee soomkiisaa lagu buriyey fayuclamu waxaa la ogaanayaa ana aljimaaca jimaacu cilatun liiijaabi lkafaarati cilo iyo sabab inuu u yahay kafaarada waajibitaankeeda kolleyna waa marka la eego mithaalkan dambe iyo na hore meelo kale ayaynu ugu soo marnay axaadiidtana takhriijkeedii way noo wada dhigteen oo waa kuwan xagga hoose ayaynu eegan doontaan insha allahu tacaala dee waxaanu idiin tilmaamay raqamyadii ay ku lahaayeen kutubtii usuusha ahayd ay kaba soo naqliyeen oo markaa aada bay u sahlantahay ruuxu hadduu xadiidkii o dhan doono ama xadiidka sharaxiisii doono inuu u laabmo mutuntii usuushani lahayd ama shuruuxdii usuushani ay lahayd inuu u laabmo aad bay u sahlanaanaysaa dee hadalada imika eeg fasaha fasajada sajatayni tuma tashaahada tuma salama si wuxuu markii dee sujuudii sahwiga la yimi tashahud dib ugu laabmo salaam naqsa laakiin dee meelihii ay ku sugnayd waa kaa idiin wada tilmaameen faslon wa ama dalaalat lijmaaci ijmaaca dalaaladiisa ijmaca dalaaladiisu macnuhu waa maxay waa dalaalat اljmaaci calaa ciliyati shay shay inuu cilo yahay oo uu xukumka ciladiisu ay waxaa tahay dalaalada uu ijmaacina tusayaan ka qaadanayno sixada cilada ijmaacan kaba qaadanaynaa fa huwa an tujmaca alummatu ummaddu inay kuba ijmaacdo weeye cala tacliili bihi waxaa shayga in dee wax lagu cileeyo cilo xukum loogaba yeelo horta marka ay dalaalada ijmaaco ama ijmaacina tusayo shay ciliyadii laba xaalo ayuu noqdaa mid waa ijmaacun calaa ciliya cilatin mucayana iyadoo lagu ijmaacay cilo mucayana oo cilo mucayana oo xukum leeyahay ayaa lagu ijmaacaya waxaaba kaba mid ah ee aan ognahayba shareecadeennina kuba sugan caruurtii yaryareed iyo dadka aan dee iyagu waxooda ilaashan karahayn bal maalan kuwii yaryaraayeen qaan gaadhin in wixii xoolay lahaayeen dee cid kale u haynayso bal xaggaa wilaaye ay jirto bal maalan maalkoodii cid u tawaliyayso u haynaysa ay jirto wilaayada maalka dee waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin ama ciladeedu inay tahay asiqar waa yarida uu ruuxani yar yahay oo kale taasoo kale bal maalan in markay noqoto dhaxal oo kale haddii dee maydkii uu dhintoy laba dad ay walaalayiin ay joogaan dadkii ay walaalayiinna ay isugu jiraan mid aabbiyi hooye ay ku walaalayiin iyo mid ay xagga aabbo ku walaalayeen kollay ijmaac baa jira inkii aabbiyi hooye la horraysiinayo oo xaggii dhaxalkii lagu horraysiinayo ciladaasna dee malaa waa laysku waafaqsan yahay oo waxay ka ciladu ay tahay sababtu waa imtisaaju nasabeyn halkan laba nasab baa wada jira halkaas ee ka kalena nasab keliya gees keliya unbay ku wada kulmeen waalid keliya ayay kuba kulmayaan taas markaa maxay noqonaysaa suuradaasi waa ciladii mucayano ah ayaa lagu ijmaacsan yahay waa cilo gaara khaasa ayaa lagu ijmaacsan yahay kolla wuxuu ijmaacu noqdaa xukumkani inuu mucallal yahay oo marka la eego masalada ama waxaas noocaas ama sifiga ama xukumkaas inuu xukum mucallala yahay ee xukum dee aan macnihiisa iyo waxa loola yimi aan la kasayn inaanu ahayne xukum mucallala inuu yahay laakiin bal maalan ta waxaa dhacaysa oo ujeeddadu markaa maxay isku waafaqayaan asla tacliil xukunkani inuu mucallal yahay ciladii mucayankahaydna iskuma waafaqsanaa asla tacliil oo miaal ahaan haddaan eegno de walow tani ijmaacani uu nooco ijmaac kaa hore ka gaaban noqonayo oo daahiriya ay meesha ka baxayso ciddii bal maalan aan daahiriye ahayn dee salaf iyo khalafba itifaaqooda ay isku waafaqeen ashyaadan dee nahyigu kuba yimi in iyagoo dee iskumida layskuba iibiye haddaan laisleekaysin ama shuruud mucayana la ilaalinayn waa asnaaftii rabowgi ahayd inay cilo leedahay oo meesha ay mucallal tahay ayay isku waafaqeen oo meesha waa mucallal oo macnaa xukumkani intanun kuma koobna maaha xukum la yidhaaho waa tacabuduun oo markaa ma fahmayne intaasun xadiidku u yimi un baan ku koobaynaa ee waa mucallal oo cilo waxaani leeyihiin cilo keentay mancintaasay leeyihin marka asalkii tacliilka inay mucallal yihiin way isku waafaqsan yihin bal ciddii dee aan qolada marka horeba qiyaaska diidaysa aan ahayn laakiin maxay noqotay ciladii mucayanada ahayd ee laakiin ay lahaayeen iyada taas waa kuwan isku khilaafee barhkood waa ducmi yidhi oo barhkood waa kayl yidhi oo barhkood waa wasni yidhi eg xaggii asla tacliil inuu xukumkani mucallal yahay waa isku waafaqsanyin waa nooc ijmaac kaasna nooc itifaaqkaasna ee waxaa hadhay uun markaas ciladii in lasoo saaro oo dee taasna la iskuba khilaafi karo taas baa meesha imanaysa haddaba ijmaacu kolley taas buu noqono ama cilo mucayanaa lagu ijmaacayaa ama asla tacliil iyo xukumkani inuu mucallal yahay bal markaa hadhow cilada caynteedii yaan layskuba waafaqinba yaan laguba ijmaacinba baa dhacaysa marka labada xaalana ijmaacii muxuu ina tusayaa dee ciladiibuu ina tusayaa sixadeediibuu ina tusayaa waana kan sheekhu sheego wuxuu yihi fahuwa an tujmaca inay ku ijmaacdo weeye alummatu ummaddu cala atacliili tacliil bihi waa iyada dee waa waxa weeyaan waxaan isaga in la cileeyo oo xukumkii dee laguba cileeyo ciladiisii lagaba dhigo ummaddu inay kuba ijmaacdo weeye oo bal marka tacliilkii dee iyagoona da nas iyo waxyaala lahayn ee ijmaacoodan dee ay kuba ijmaacaan kama ruwiya sidii lasoo naqliyey can cumar bni اlkhadaabi radia allahu canh annahu qaala inuu yidhi fii qasmi sawaadi sawaadka qaybintiisii low qasabtum sawaadku asalka hore dee waa kanoo midowgeedi dalbayaad weeye waxaa kaloo sawaadka u noqdaa ee waa jamaacatu nakli wagayriha min alashjaar waa waa sadee dhirta badan ama timir badan iyo waxyaalo taasna kolkol sawaad way ka cabiraano ee markaa dhirtaasi ay caleentii leedahay ay markaa akhdarka tahay meel durugsanna laga arkayay fog tahay oo kale madow oo kale u muuqata sawaad way yidhaahaan arda sawaadna imika dhul baa loogaba jeedaybe ee asalkooda malaama dhirta iyo waxyaalahaasa looguba magacaabe waa basre iyo kuufa iyo intii uba dhaxaysay iyo dee marka la eego goboladoodii meelaha dhulkii masaaricda iyo beeraa lahaa weeyaane dhulkaas reefkii basre iyo kuufa iyo inihii udhaxaysay iyo hareerahoodiiba ahaayee markaas muslimiintuna cahdigii cumar ay kala wareegeen nimankii bal matalan adigu reer furusee gacanta ku hayay ay kalaba wareegeen walow carab badani meesha laba degaysay bal taasba wey haddaba dhulkaas ayaa maxaa laga soo naqliyey qaybintii la qaybinayay isagoo ka hadlaya waa fii qasmi sawaad fii shani qasmi sawaad low qasamtu baynakum haddaan idinka idin qaybiyo la saarat waxay noqonaysaa duulatan macnaa dee waa amran yutadaawal weeye wax ku dhex wareego uun bayna alaqniyaai dadkii aqniyada ahaa ee minkum idinka idinka mid ahaa oo kii faqiirka kii baahnaa waxba kama helayo walam yukhaalifuu saxaabadii kalena taa kumay khilaafin bal xagga hoose raqamka afraad waxay ku qabteen hadalkana waxaa le ninkan kitaabka takhriijiyey ayay dee sidiisii uga soo naqliyeen meelo qaarkood cibaaraadkiisuun in yar ha ku yar tasarufeenba oo sidiiqi ama waxa weeyaan ninkan dee waxa weeyaan qolooyinkan dee macro adigu ninka takhriijiyey takhriijo lumac leh marka alghumaari lafdigan saas ah cumar xaggiisa kamaanaan helin buu leeyahay ee laakiin waxaa inagagaba filan oo ciladaas inagaga filan ah dee in duulatan bayna alaqniyaai baa waxa weeyaan tan uu yidhi oo dee sidii wixii loo wadaagsado oona u noqon wax in yaroo kooban oo dee taas aqniyadii uun wixii gacmahoodii de ay kala dhaxlaan kala qaadqaataan oo ku dhex wareegon aanu u noqon oo ciladii fay iyo waxyaalaha caynkaasaba ilaahay u qaybiyey ayaaba taa ahayd haddaba taa waxay naga filan qowlka ilaahay ka ilaa yakuuna duulatan bayna alaqniyaa minkum waayo cumuumkiisa arda sawaad waa shamlinaya suu meelaha kaleba u shamlinayo laakiin hadal buu soo naqliyey waa kolley hadalka ina tusaya oo arrintu waxa ay tahay markii uu ciraaq la qabtay oo dhulkii la helay ee wixii salab markaa aslaabtii iyo qanaa'imtii kale ee dee waxa weeyaan la qaniimaystay ee manquulka ahayd waa la qaybiyo dadkii ee si ilaahay u amray waclamu anamaa qanimtum min shayin iyo wixii baa loo qaybiya salabkana ruuxii lahaa waa la siiyey laakiin tani waa dhulkii la beeranayay oo de waa dhulka maguurtada waa dhulka namaha ama waxa kasoo baxaya reyceedu kaa mutajadidkee sanad kastaba wax cusube ay kasoo baxaysa ay tahay markaa saxaabadii qaar baa waxay dooneen dee dadkan faatixiinta ahaa in dhulkii loo qaybiyo la helay oo ruux kastaabani waa haniimadoodii waa haniimo uunkanne uu qaato rasuulkii ilaahayba si uu khaybar kaba yeelay oo dadkii dee khaybar joogay ee markaa joogay inuu dhulkii u qaybiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh adugu bal markaa bilaal iyabaa taas iyana dalbayay baa raggii dalbayay kaba mid ahaa in la qaybiyo cumar baa markaa waa nadaradiisii iyo dee waxa weeyaan iyo bal inuu dee meel fog wax kaba arkayay oo kale dadkii joogay haddii loo qaybiyo iyo dee ina islaamka intaa kuma eka waana soconayaa bal waxa meelahan ka soo baxayaan oo waxa umuurihii iyo futuuxaadkii dambe loo adeegsanaya dadkii kale guud ahaan aan halkaa jooginna nafci u noqonaye isagii markaa wuxuu kaba cabiray hadalkan ah lowlaa aakhiru lmuslimiina maa futixat qaryatum ilaa qasamta bayna ahliha kamaa qasama nabiyu sala allahu calay wasalam khaybar haddaan muslimiinta kuwooda dambe aan la eegahayn kuwaasi aanay jirin si rasuulkuba khaybar ka yeelaan ka yeeli laha oo macnuhu waxa weeye cumar waa diiday in la qaybiyo dee kharaajkan in laga qaado dadkiibaa lagu daayey lahaa markii hore deganaabaa lagu daayey iyagaa beeranayay iyagana kol haddii dee intii iyagu aan islaamin ee iyagu aan saka bixin ahayn waxay noqotay un in kharaaj laga qaado dee kolley aan sakadiiba kolkolkaba yaraa qadarkeed kharaaj laga qaado dee meel kasta intay qaadi karaysay uun la qariro wixii kharaajka ka soo baxayna muslimiintii si guud loogu qaybiyo markaa waxa uu leeyahay dee haddaan imika aanan muslimiinta kuwooda dambe jirin macnu waa maxay dee maanta haddaan qaybino ciidankani kumayaalba haba ahaado waa dad tirsanuun dadkan unbaa dhulkii kala yeelan hadhowna iyagiibaa laga dhaxli waa laga dhaxli dadkii dabadood yimi ee muslimiinta ahaa waba waxba kama helayaan wax alla waxay ka helayaan markaa ma jirto haddaba haddaanay taasi jirin waan qaybin lahay laakiin dee waxaan eegayaa waxa iman doona hadhowna in yaroo kooban unbuu gacmahoodii waxani ay noqon de sida iqdaacii kale oo rabbe ka jiro oo kale bas dadkii kalena wax alle waxay helayaan ma jirto umuurihii kale kharaajkaasi dadkii iyagu mujaahidiinta yaqooyo dhammaanba dee iyagii halkaas ay ka helayeen nafaqadoodii iyo ehelkoodii iyo wixii kalena way joogsanayaan oo dad xoolahoodunbaabu arrintu noqonaya tiibuu u diiday bal markaas haddaba wuxuu leeyahay saxaabadii kalena taa kumay khilaafin ciladii markaa maxay noqotay waxaan sidaanu u noqon duulatan bayna alakhniyaa ijmaac ahaan baana ina tusaya buu leeyaho dalaalada waa ijmaacaas وكما قال علي رضي الله عنه علي سيدي ويري في شارب الخمر خمرة كي عبي إنه إذا شرب مركو عبو سكر واس afkiisa ku soo dhaco waa iska odhanaya waxaan laayiq ahayn oo kale hadayaankii wayda hada haddii dee taa uu laba yimaado wixii afkiisa kusoo dhacaba iskaba hadlana iftara been abuurad iyo qadaf iyo waxbuu laba iman fa ara anigu waxaan ictiqaadinayaa an yuxadda in la xado xadda almuftariina kuwa iyagu muftariinta waa kuwa qaadifiinta wax qadfa been abuuradka qadafka laba yimaada xaddi ay lahayn dee xaddi ay lahayna siddeetan ulood bay ahayd naska qur-aanka suuratu nuur si inooguba sugnayd فلم يخالفه أحد أحدنما خلاف في هذا التعليل تعليل كم بل الشيخ رحمه الله أما دي قلوين كان مصنفين معلقين تن كتاب كان ينوصى مدبعية طبعا في عنا وصى مدبعية حديث تخريج كيسي وكو حق وصينا أقول لك ولا لأن كتاب باوتشرة وخاصة كتاب كان تخريج كيسة وكل كل دي عاد مدين سيسا يوصى وقاتان سوى اعتماد سدان أعدو بالكاس بويب arrinkanna waxa ay tahay oo kollay bal si aan u yar suuraysana masaladii hadalkan in xaddi khamradu waxa weeye rasuulka ilaahay markaan eegno salawaat ullaahi wasalaamu calayh walow dee afartankaa uu kuba dhuftay haddana kab iyo mara iyo gacan lagu dhuftay iyo waxyaala ayunbaaba isugu jirto jaldigan dee waxyaalaha kale lala dhacayay waqtigii rasuulkana salawaat ullaahi wasalaamu caleyh may jirin dee intaasna ruuxaan zajrin iyo way ugu filayn laakiin markii dambe dhulkii la kala degay khaasatan shaam iyo ciraaq iyo bilaad kale la arkay dhaqaalina fiicnaaday dee adigu taa la noqday ayaa waxaa ziyaaday dadkii khamrada cabayey baa ziyaaday cumar waqtigiisiina way ahayd bal waxaa la eegay markay dadkii badsadeen khamradii wax dee intana malaa ay isidhaaheen zaajir khaasatan barhkood baa waydhaa dee xad arrimahani tacziirun bay waqtigii rasuulka iska ahayna xad saasoo mustaqira ma lahayn baa barhkood kuma doodaan markay deeta ay arkeen malaa zajri keenin dadkii ka joojin ayaa la yidhi bal maxaa dee arrintii laga wada tashaday saxaabadii ra'yigan baa jiray markaas xadiidkiisiina waa kan muwada maalig inoogu sugan walow dee imika sidaa uu usoo dhigtay marka la eego muwadaca maalik thawr ibnu zayd idiri baa cumar ibnu khadaabtaasi oo muu soo gaadhin thawr bal dee isagii waxa weya ciddii soo gaadhin waxaa la arkaa inaan soo gaadhin waa sheekhi malik markaa inqiaac ba halkaa jire laakiin qolooyinkii wasliyey waa ka inoo sheegayo nasaa-i oo kale iyo xaakim alfilkubrana waa sunantan yare aande agteena kuba sugan maahe waa sunanta weynuu leeyaho iyadna madbacaysuno in badan ay isshabahan sunantiisan ama tani ay u tahay khulaaso walow abwaabta qaarkeed sida kitaabu dahaariyada ay ugaba badan tahay sunantan yare ay ugaba badan tahay xadiid ibnu cabaas iyo xadiid bal marka haddaba waxay tahay iyagii markii ay tii isla isla eegay ayaa waa iyagoo malaa inta ziyaadada ana tacsiir u arkayey maha xadiid tacsiir ruuxii u arkayey si ay zajri u noqoto ayay tan iyo aduu la soo jeediyey balaa sidiibaa deeto rasuulkii ilaahay isagoo afartan xade oo abubakar waqtigiisii afartan xade markaa dambe ay sideetan malaa inta kalena waa tacsiiruna ay u gaadhsiiyeen laakiin baa jirto de culimada qaar cabdiraxmaan ibnu cawf baa ishaarada lahaa bay yidhaahaan cali bnu abi aalibna waa kan waa lahaa laakiin arrin baa jirta oo cali bnu abi aalib waqtigii khilaafadiisii oo kale arinkan muu fulin ee isagu intii waqtigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ahayd buu kuba gaabsanayay bal dee wuxuu tilmaamayna in dee markaasi tani dee markan dambe wax yimi ay too cumar uu xaday oo kale oo taas buu tilmaamay oo dee waxa suurtagalana bal markan hadduu ra'yigiisooga jeediyey aan laguna khilaafin ijtihaadkiisii markii dambena isu bedelay isagoo dee naskii eegaya si ahayd oo intii hore un kuba gaabsaday taa kuba gaabsaday oo khaasatan welid ibnu cuqba markii la xadayeyna ee tan laguba xadayeyna waa hadalkii uu yidhi ee dee saxiixa inooguma sugnaa saxiixa muslim inooguma sugnaa isagoo rasuulka ilaahay wixii uu xaday iyo sheegay marka maxay adigu halkani tahay uun waxaa xaddan keenay ama tacsiirka inta ziyaadada aan nidhaahnabe arrintan lagu celeeyey oo waa waxyaalahan kasoo fulaya kol haddii aanu dee hadalkiisu xadba lahayn oo wuxuu doona iska hadlaya iftiraha iyo qadafka kama imanayo ciladii taas inay tahay waxaana in markaa meeshii iyagina kol hadday taa isku raaceen ay xad kaba dhigteen ijmaacii baa dee ina tusaya ciladii tan oo cilada sixadeedii ijmaacii un baa ina qaatay itifaaqoodaas baan kala qaadanay faslun wa ama darb thaaniya darbiga labaad ee min adaliili waxyaalaha u daliilka calaa sixati lcilati cilada sixadeeda waana kollay masaaligta cilada kuway kolaka ay kaba cabiraan waa duruqdii aan ku sugaynay cilada shaygan ciladiisa aan kuba sugaynay fahuwa istimbaado oo markaa intaa casharkan shalay iyo kan maanta waxaan ku soo aragnay waa markaa in ciladan wax dariiqa in aan ku sugayna uu yahay nas xaggii wax ka yimi ama ficil rasuulkii ilaahay afcaashiisii kamida kaba yimi ama ijmaac taas waa qeybtaa horeo iyadu waa imaka qeybtaa aan soo haynay ee qeybtan uu inoo soo sheegay inay dee waa ki yidhi labay uqeybsamaysaa aslun iyo istinbaadi asalba intaasi isla wada ahaayeen asalbay isla ahaayeen laakiin marka bal ciladii waxa sixadeeda ina tusayaa istinbaad uu noqdo ama aan istinbaad ku sugayno cilada aan kuba sugayno ayuu imika halkan fasalkan iyo inoogu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala bal waamadii iyo fasalka bal horta fasalka hore oo wuxuu yidhi waama darbu thaaniya darbiga labaad ee min adaliili waxaa u daliila caama daliilkii kaba mida calaa sixati lcilati cilo sixadeed inoo cadaynayey ee aan kuba sugaynay ee ina tusayay fahuwa istimbaad istimbaad weeye wadalika min wajhayn isaguna laba dhinac buu ka imanaya istimbaadku axaduhumaa midkood waa ataiiru waa taiir kolley cibaaradana marar horena waan soo aragnay waxa weeyaan ciladu inay xukunkan ay tahay wixii raadka ku lahay taiiya taiirinaye dee marka la helana xukunkii la helaye marka la waayena xukunkii la waayo waa ti aan horaba usoo ogaanay waana taiirka wuxuu u wadee mid waa taiir xaggii wax ka yimaada wathaani ka labaadna shaat lusuuli bal marka la eego usuushii masaladan farcigaa een ciladeeda aan leenahay waxaana u cilaa wixii aan ahayn ee usuushii kale shareecadu inay u markhaati kacayso sidaa aan cilada ugaba dhignay shaahid ay u tahay keenayso horena waan usoo aragnay shaahat alusuul maantana intii hore waabay ka yar waasacsantao waabay kasii cadday intii hore aynu uga soo aragnay shaahat alusuul haddii aan casharka gaadho wey fa ama taiiru taiirkii fa huwa an yuujada in la helo weeye alxukm xukumkii la helo biwujuudi macnan macno wujuudkeeda oo dee ujeeddadu waa macno meesha jira waa waxaan macnahana waa cilada wixii lagaba dhigayay kaa siritaankiisa iyo joogitaankiisa ayaa xukunkii lagu helayaa fayaqlibu markaa waxa u qaalib noqode marka haddii la waayana waa la waayayaa weeye oo macna meeshii jira wasfi baa jira wasfigaa wujuudkiisii xukunkii marka wasfigaasi joogo xukunkii waa joogaa haddii wasfigaasi meesha ka baxo xukunkii waa ka baxaya waa taahiirkii uu sheegayay markaa fayaqlibu cala danni danniga waxa u qaalib noqonaya annahu liajrihi anahu shaniya liajri liajri hada almacna weeye wasfigan ama macnahan daraaddeed habata alxukm xukumku inuu usugnaanayo oo markaa xukumkan ciladiisu ay wasfigan ay tay aan aragnay inuu raad ku leeyahay ama tahiirinaye salban waa markaa dee waa wujuudan ama de markaa wujuudanba joogid iyo marka la waayaba xukumkan aan arkayna inuu la socdo uun wasfigan aan la socda inuu ciladii xukumkaa yahay ayaan saa kula soo baxayna wayucrafu dalika min wajhayni marka arinkaasna laba dariiq ama laba dhinac baa lagu gartaa oo laba dhinac baan kaba garanaynayo axaduhumaa bisalbi walwujuud waa salbi oo waa adigu marka la eego in xagga macnahan iyo xukumkan oo islaasimaya aan kala hadhahayn bijanib alintifaa weeye waa almulaasamatu fi lintifaa waa marka wixii la waayo wasfigan la waayo xukumkiina waa la waaya walwujuud midna waa wujuudo waatay barhkood halkan waxay ka cabiraan dardi iyo cagsi bay kaba cabiraan waa cibaaradan horena taa usoo aragnay oo dardigina muxuu noqonayaa almulaazama fi lwujuud oo kale ama fi hubuut baan idhaaho cagsigna wuxuu noqonaya almulaazama fi lintifaa tanna waa saasoo salbigu waa mulaazamadii xagga waa taa cagsiga lagaba cabirayo marka la waayo wasfigan iyo macnahan la waayo xukumkii waa la waayaya oo xukumkii ma jirayo waan arkayna wujuudkiina marka macnahan ama wasfigan la helo waxa la helayaa xukumkii waa la helaya marka waxaanay kaba cabiraan kolkol addawaraan bay kaba cabiraan noocan oo dee imika xukumkii ayaa wasfigan la socda wujuud iyo cadam buu laba socdaayo dee waxaaba la yidhaha kolkol addawaraan baa iyada marka la eega maslagan ama dariiqan waa dariiq ciladii lagu sugayo waxaan ciliyadiisii aan ku sugayno oo waxaan dee marka isagii jirana xukumkii jiraya marka la waayana isagii xukumkii la waaya waa inuu ciladii yahay waa marka istinbaad oo waan la soo baxnay taaiirkan iyo isku xidankan hadiyo goor ay wada socdaanna waan kala soo baxnay oo taa ay dawaraan bisalbi walwujuud wahuwa markaa waaba kan noo sii fasiraye an yuujada in la helo weeye alxukmu xukumkii biwujuudi biwujuudi hada almacna biwujuudi macna buu na yidhi ama sifaba dhaho wayazuulu uu suulo xukumkiina bizawaalihi bizawaali hada almacna macnahan suulitaankiisana xukumkii waa ku suulaya wadalika mil qowli fi lkhamri bal waa kuwii dee san cilada kuba sugayay qowlkiisiiba weeye xagga khamrada uu odhanaya shaksi ciladiisii sugaya oo dariiqan ku sugaya inahu khamradu ama khamrigu sharaabun sharaab weeye fiihi ay ku sugantay shidatun shido mudriba mudribadu dee kolle waa cibaarada kutubta waxaan filaya inaanay naga qarsoonayn mudribada wax macnaa uga wada dee waa muskira ama musila lilcaqli shido ayaa ku sugan darab keenaysa waa markaa de waa xaaladan inooga muuqanaysa sakhraankiiba oo markaa caqligiisiibay doorinaysaa suulinaysaa marka taasa ciladii laga dhigay marka hadhowna dena qiyaaska wuxuu noqonaya wax kastoo cilada aan ka hello waatan uga qiyaas qaadanayno salbi iyo wujuudkiisay kuba tahe aan taaiirkii ku sugaynaana maxay tahay fainahu shaniya qadra xuduudi shidda dee waxaan marka la sameeyo casiirun uu yahay weli aan shiddadaasi aanu yeelan asalkii de waa waxaan khamro noqon doona hadda intaanay khamroobin kaana xalaalan xalaal buu ahaa maxaa xalaal ka dhigay shiddadaasi may jirin markaas eeg markaa markii aanay shiddadaasi jirin xukumkii ma jirin xaaraamnimadkii uma xadaat shiddat mudribatu shiddadan mudribada ee wax sakhraaminaysa ayaa soo darisay faxaruma xaaraan buu noqday markii shiddadii aan aragnayna ama ciladan dee waxaan iskaarkii aan aragnayna waa kan xukun baa jira xaaraan buu noqday uma zaalat shiddatu bal hadduu khal noqdo wixii khalba isku noqdo isagoo khamro ahaa uu khaloobo shiddadii baa meesha ka baxday oo faxalla haddana xaaraamnimadkii meeshii way ka tagto xalaal buu noqday fa culima markaa maxaa lagu ogaanayaa in dena waxaan haynaa xukunkii oo ciladan uun la socda wasfigan uun la socda salbigii markaa wujuudba ama aan nidhaahno dardi iyo cagsiba ama aan nidhaahno mulaazamo xaggii marka la eega ahubuut ay islaasimeen iyo mulaazamo ay islaasimeen fi lintifa labadiiba waa wada socdaanuun marka maxaan ogaanay taaiirka aan ku ogaanay wasfigani uu raad ku leeyahay xukumkii annahu huwa alcilatu cilada xaaraamnimadka keentay xukumkan keentay inuu kan yahay bal kaasi waa qaybtaasoo waana taas ay markaa dawaraan alwujuudi ama kolkol alcadami baaba idhahan ee ay salbiyo markaa uu inoo taarifiya ama dardiyo cagsiba waana imika maslak masaaligta ama dariiq duruqda cilada lagu sugo shayga ciliyadiisii ina tilmaamayo sixadii kaba mida taasi waa mid qaybta labaadna muxuu idhi wathani bitaqsiimi ka labaad qaybeyn ama taqsiim buu ku sugnaaday kana waa masla kale oo masaaligta cilada ay ku sugaana oo kol waxay yidhaahaan ataqsiim bay yidhaahaan kol waxay ka cabiraan asabru oo siin ah kol waxay ka cabiraan asabru wataqsiim oo israaciyaan bay ka cabiraan marka waxaanay tahay dee kollayna waana waxaa dhici karta waa masalik aada u mudan kol markuu qaci buu noqdaayo waxa weeyaan dee yaqiin adag buu faa'iideeyaa kolla marka aanu dhammayn dee waxa weya waxaa dhici karta dani inuu faa'iideeyo umuuraha kollay dee bal suuratu maryam markuu ka hadlayo saaxibu adua lbayaan waxa weeyaan oo kale bal waabahin noocan iyo qaybihiisa iyo kolkol waxyaalo bal maalan dee xag taariikheed iyo umuuro waliba ku socogsan masaladii khalqa alqur'aan suu markii dambe raad uguba yeeshay daciifinteeda iyo waxyaalo badan oo muhima ayaa kuba sugan halkaan idiin tilmaamaya suuratu maryam in waxa weeye unoo kitaabka adbaolbayaan baan ujeeda maha kitaab kale marka taqsiimku wuxuu noqdaa wasfu ama xasru awsaafi lmaxal maxalkin ama waxaan awsaafta uu leeyahy o dhan oo la wada xasriyo ood soo koobto oo bal maalan haddii aan sheegayno burkii kasoo qaad miaala dee marar badan aan usoo qaadanay waxaan ognahay xukun buu leeyahay xukumkii baan ciladiisii baadhayna aan la soo baxayna xukumkii uu lahaana muxuu yahay dee waaba inuu taxriimu tafaadul markaa la iskuba iibinayo somaa noociisii awsaaftii shaygani lahaa maxalkani lahaa baan xasrinayna awsaaftiisii maxaa kamida inuu wax makiila yahay waaba dee wasfi bay noqon haddii miisaan uu galana dee mawsuun inuu yahay oo kale maxaa soo gelaya inuu madcuum yahay inuu taasaa soo geli balquut mudahara inuu yahay awsaaftii aan waxaan u tiirin lahaynen odhan lahayn malaa xukumkana ka ratimay ayaan soo wada xasrinaynaa isu keenaynaa bal taqsiim bay taa idhaah sabrigan la socdaana muxuu noqonayaa awsaaftii baan haddana dib ugu laabmaynaa koodhe wixii aan aynu lahayn aynu laha aynu odhanaynay cilo uma suubado ayaa meesha ka saarayna dee kolley laakiin duruq macruufaa jirto duruqda ibdaalka oo dee waxba lama odhanayo kani maaha was kani cilo maaha kani cilo maaha waa inaanu cilo ahayn in la caddeeyo oo kani inaanu u suuban ciladii oo awsaaftii aada soo ururiseen lahayd waxaan awsaaftaasaynu xukumkan odhan karnaa u tiirin karnaa ayaa mid mid dib loogu laamayaayo kii aan cilo u suubanba iyadoo duruqdaa ay dee duruqda ibdaalka oo duruq iyadna dee ay dabdisan ah ayaa lagu burinaya marka la saaro wixii kale laga saaro ayaa mid lasoo reebaya dee kuwii kale marka tidhaa kanimay ciladii maaho sidaasaanu ku ahayn kana ciladii maaho sidaasaanu ku ahayn ayaa mid soo baxaya marka maxaa kuu soo baxaya kan weeye markaa intii kale waa tan meeshii lagaba saare sabrigu iyo taqsiimka way israaciyaan way kala reebeen lakiin macnihiisu taas mu noqon taqsiimkuna awsaaftii baan wada koobaynaa maxal ku lahayd sabriguna sabri waxaaba asalka misbar hadda miim ma aha ba markay noqoto haddii nabar dhaco oo kale nabar uu dee ruux ku dhaco la eegayo bal inta nabarku gaadhsiisan yahay eegitaanka iyo hubsashada ayaa sabr ay ikhtibaar weeye ayaa la yidhaaho xataa aaladan loo adeegsanaya haddii la doono meeshii la gelinayo bal mablaq in la eegayo ayay misbaar ka cabirayeen waa aaladii jurxiga bal inta cumqigiisu yahay laguma eegayay tana markaa waxa weeye awsaaftii aan dee waa ikhtibaar awsaaftii aan lahayn uma suubato markaa ciliyo uma suubato ayaa duruq dee markaas aan ahayn dee dabdisan oo duruqda masaari dee duruqdii ibdaalka ayaa lagu burinaya hadha waxaa soo baxaya wasfi keliya kuu soo baxo tira kaba haddaba ciladia bal kaas baa taqsiimkuna qaybta labad waana nooceeg waa istinbaad waa ijtihaad maaha dee ciladii mansuusad ahaydee nasku yimi min ajli kada iyo kay iyo ay kugu sugnayd tii maaha iyo kuwa aynu soo marnay naqliga ama asliga ahaa waaba kana muxuu yihi sheekhu kollay masaladii idiin suureeya sabrigii baan meesha ku ole wahuwa an yubdila waa ruuxii eegayey maxal wax cillo soo saaraya inuu buriyo kula macnan macno kastoo fil asli asalka ku sugnaa marka hore uu soo xasriyo waa taqsiimkii tadna waa sabrigii macno kastoo asalka ku sugnaa ilaa waaxidan macno kasta wuxuu uga jeedaa sifo kasta wasfi kastoo asalkii aan odhan lahayn ciluu noqonaya ina wasfi wax kastaaba iskama noqdaan oo dee markaa wasfigii cilada u suubanayay taas markaa kolkolna halkan maxaa kaba yimaada noocan ee sabri wa taqsiim noocan ay yidhaahaan oo dee masaaligta cilada ama dee shay aada u mubaabakan u muhimaa waxay tanqiix halmanaad ka cabiraan waa iyadana tan unbuu noqonaya sabriga taqsiimkaasuu noqon ama sabriguu noqonaya tanqiix halmanaad ujeedadu ciladii ayaa waxyaalihii kale awsaafta ahayd ayaa awsaaftiibaa la saafi yeelaya la saafi yeelaya ilaa lasoo saaro ti oo kale oo bal matalan acraabigii aynu soo maray ee taa xadiidkiisu inoogu soo noqnoqday oo kale dee waxaa yimi inuu nin reer miyo ahaa waxaa riwaayadka qaarkood yimi isagoo garhka rifayo oo laabta garaacayo oo dee murugaysan inuu yimi oo kale waxaa yimi dee zawjadiisi iyo taasina waxyaalo saasaa wada jirtay markaasaa maxaa oranaya dee bal acraabinimadii oo wasfi dardi iyo dee hadduu reer magaal iyo waxaan sameeyana taasi waa markaasaa meeshii laga saaraya waad burinaysaa taasa waad saaraysaa haddana meesha maxaa timi waa murugaysnaayo waa kaanoo garhkii iska rifayo laabta garaacayo oo kale haddana hadduu dee ninkii yimaado isagoo iska faraxsan aan waxbaba hamigaas ku jirin maxaa arrintu noqonaysa ma waxaa la odhanaya meye isaga adigu waxba laasimaya taasna meeshii kaba saaro oo kale ayay meeshii imanaysa haddana khusuusi sawjiya la saaraya bal markaa maxaa la odhanan oo kuu soo baxaya wiqaaci jimaac baa meeshii jira intii kale oo dhan baa la saar saaray la saafiya tanqiix almanaad habkan dariiqan sabriguna dariiqaasun buu noqonaya sabriguna waa dariiqaasun haddaba markaa muxuu leeyahy marka la wada buriyo fi kula macnan fi lasl ilaa waaxidan ayaa fayaclam maxaa la ogaanaya mid baa kuu soo hadhay kaasna waa uu suubadaa ciliyo anahu huwa alcilatu ciladii xukumkani kan inuu yahay wadalika mila an naquula fi lkhubsi kimisi oo kale inaan idhaahno inahu yaxrumu fiihi riba riba gelayso haddii imika khubsi iyo khubsi laysku iibinayo waa in lasleke siiyo riba gelaysa marka maxay noqon wasfigii baan doonaynaa taqsiim horta falaa yakhlu arrinku kama badhnaanayo ima an yakuuna waxaan keenaya ribadu waa lilkayli inuu yahay wax makiila aw liucmi inuu madcuum yahay aw lilwasni inuu mawsuun yahay fayubdalu waxaa lagu burinayaa ama uu fayubdilu ruuxii dee ina inta badan masaa'il khasmi iyo laysku haysta weeyaanoo lagu doodaye kii markaa khasmiga muxuu burinayaa an yakuuna ama dee kii arrinka mustadilka ahaa aan idhaahe an yakuuna lilkayli inuu kaylkiioo wuxuu leeyahayba dee makiilba maaha kimisa laba miisaamo oo maya laba miiso oo iyadu makiil maaha markaa makiilnimadii way ka baxday looma tirinayo walilwasni wasnigiina waa burinayaaboo dee haddii aan dee taasi marka hore wax lagu yaqaanay ahayn fayuclam maxaa la ogaan anahu waxaan taxriimka keenay liucmi inuu madcuum yahay taasaa markaasoo dee haddaa eeg layskama burinayo una waa inuu buriyo marka tan laguma burinayaana waa inay noqoto kaylkiiba maalan haddii la burinayo waa in lasoo saaro iyadoo aan wuxuu makiil ahayn oo xukumkii joogo oo la yidhaha waa kaa eg wasfigii waa joogaa xukumkiina maya xukumkiiba aanu joogin xukumkiina muu keenin marka isagka cilada a maaha dee wixii kale duruqdii kale marka labaro dee taa la reebaya bal intaasba weeyo waa qaybta hore allahuma qaybta hore in yaroo kalaman silaan raaci markuu sheegayey inuu wuxuu xukumku yaduru dee macal cila de taa aan soo aragnay ama dawaraankii amaan kaba cabarnay dardi iyo cagsiba ee uu lahaa ciladiiba markii hore ama wasfigani markii hore jiray aanu jirin wixii xalaal buu ahaa haddana mar uu yimi wixii xukum buu yeeshay uu suulay xukumkiibaa kaba tegey ayaa wuxuu idhahaa sheekha kitaabkani marka taa la dariishanayo waxa weeye waa marka in la caddeeyo unay caddaato waxa macnahan eeg macnahan imika in macnahan jira uun waxaan soo kordhay xukunkii keenay inuu yahay wax kale oo meesha iyadana la soo kordhay aanu jirin waa hadhow waxa isbedelay meesha ka baxayna inuu macnihii inuu yahay wax kaloo meesha kaba baxay aanu jirin oo kale markay taa noqotee laakiin haddii dee wax kaleoo iyaduna la baxaya uu jiro ama la joogaya hadhow waxaa dhici karta in la yidhaha maya dee isaga maahay waa waxan kale in laba yidhaaho ee waxa imanaya markaas waa inuu isagu noqdo waxa meesha ka baxaya isagu inuu noqdo markaasaa xukumkiina markuu la socsocdo markaasaan u tiirin karnaa haddii wax kale meeshii uun labada xaalo midun ay raacayaan dee waxaa dhici karta in la yidhaha meye xukumku waxan kale ayaaba keenay ama wada jirkoodaa keenay intaa la yidhaaho oonu markaa daliil noqon istidlaalku aantaa noqon wallah subxana watacaala calaa aclam سبحانك اللهم فصل وأما شهادة الأصول فإنه يختص بقياس الدلالة waxaan adigu ku soo jirnay cilada wixii inoo caddaynayay inay jirto ama sixadeeda wixii adigu cilladu aynoogu sugnaanaysay taas baan kuba soo jirnay waxaanan soo aragnay in deeb laba qaybood uu inoogu qaybiyey oo waxaa cilladu ay kuba sugnaan ama masaaligta cillada lagaba cabiro ee caddaynaya inay cilladani ay sugan tahay ama ay saxiix tahay si hadhow qiyaaskiina uba hagaago asal iyo istinbaad bal istinbaadkii baa deeto waxaynu soo aragnay inuu laba u qaybiyey in ay midi ta'hiir xaggii kaba imanayo midna uu yidhi shahaadatu lusuul weeye oo ta'hiirku inaa isagii waati aan shalay soo aragnay bal labadiisii qayboodba ama labadii dee markaasoo xaggii sabriyo taqsiim iyo addawaraan alwujuudi waalcadami ti aan nidhi ama addawaraan bay kaba cabiraan aan nidhi oo uu kaba cabirayay bisalbi waalwujuud labadaasaan soo aragnay marka waxaa inoo dambeeyey shahaadatu lusuul iyadoo kolley mana dikri horena waa inoo sabqay shahaadatu lusuul imika halkan arinku ka yar waasacsan yahay marka wuxuu noocan aan leenahay shahaadatu lusuul oo bal masaladan dee gaarka ah aynu qiyaaska u dariishanayno wixii aan ahaynee dee iyada la wadaagsanayee macno la wadaagsanayay ayaa waxa weeye dee dariiqo ayay ku wada yimaadeen tanna markaa iyagii baa looga qiyaas qaadanoo taasaan kuba sugaynaayo waa inay iyaguna dee iyagii uun laba mid tahay oo usuusha ama suwartii kale sidii ay ku timi un iyaduna ay kuba imanayso haddaba usuusha markhaatigeedii ama shahaadadeedii ay usuushu sugaysay ee dee ay marka la eego macnahan aan cillada kaba dhignay usuushii kale ay iyada ama suwar ahaan iyo macno ahaan ay wadaagsanayeen ay caddaynaysay xaaladu inay taa tahay weeye fa inahu yakhtasu biqiyaasi dalaalati qiyaaskii aynu soo marray qiyaasu dalaala ama dilaala ayuu gaar kuba yahay wahuwa kaasna waxa weeye shahaadatu lusuul an yadulla inuu tilmaamo oo tuso oo calaa sixati alcillati cillada sixadeeda kii adigu bal mustadilka ahaa ee daliishanayay ayaa wuxuu dee isagii caddaynaya asalkan ama cilladani inay sugan tahay oo mid saxiixa ay tahay oo wuxuu taa ku caddaynayaa oo uu markaas dee isagii daliil ahaan ugu sugayaa bishahaadati alusuuli usuusha shahaadadeeda dabcadan daarulkutub alcilmiya matnigan kitaabkana iyada ba'dani kumay sugnayn oo faacilkii markaa yadulla halkan imaka aan faacil kale iskaba qadaraan kaba dhigaynaa markaasoo an yadulla inuu caddeeyo tilmaamo uu ina tuso calaa sixati alcillati shahaadatu lusuuli usuusha shahaadadeedi bay noqon wadaalika kaasna waxaa weeye bal waa mihaalkaad ku garane mithlu an naquula inaan nidhaahno inagu inagoo filqahqahati waa qosolkan dee sawdka leh ee la maqlayo dhawaaqa leh kaas yaquula haddii halkaa bedelkeeda idhaahna waa kii mustadilka ahaayee dariishanaya waxe noocan ayaa wuxuu odhanayaa qahqahada isagoo kaba hadlaya qahqahadana maaha qosol dhammaantii ma wada aha iyo waxa weeyaan waa qahqahadii fii daakhili salaad weeye salaad iyadoo lagu jiraa ruuxu qoslay qosolkaa dee sawdkaa la maqlayana ayuu qoslay taas baa waxaan odhanaynaa inamaa laa yanqudu wixii aan burinayn addahaarata weysada waxaan jebinayn khaarija salaati salaada marka laga baxsan yahay ama salaada kadeed markaa dabadeeda aan kuba jebinayn laa yanqudu ma burinayo waxa weeyaan dahaaradii weeye daakhila salaati salaada gudaheeda ma jebinayo kuma burinayo kal kalaami isagoo hadalkii noola mida taas ama kalaamkii laba mid ah macnuhu waxa weeyaan horta dee mas'aladan qahqahadu khaasatan fii daakhili salaat oo ruux hadduu qoslo uun salaad dhexdeeda oo dee qosolkaa la maqlayo salaadiisii salaad ahaan way u buraysaa laakiin waysadii uu qabay qahqahadaa fi daakhili salaat ma burinaysaa mise ma burinayso tan weeye waxaana jirtaa culimmada qaarkoodoo iyagoo ku tegaya qahqahadu markay salaad dhexdeed tahay inay weysadii jabayso saa salaadiiba ay u jabtay qolooyinka saa qowlkoodu yahay haddii dee iyo qolooyin kale may ee salaadunbaa jabaysee weyse ma kuma jabayso haddii istidlaalku waxay kala daliishanayeen ama dee bal maalan qolada kalena daliil ahaan ay uga ama ay kaba jawaabaysay ku diidanayd ay athar ama nas ay noqoto iyada dee baabkan qiyaaska waa ka baxsan yahay oo taasna kolley xadiid mursala kuba yimi macnahan ku yimi hin waana ta dee qolooyinka kalena haddii taas jawaabtoodu ama xadiidkii aharka ama mursalka iyo daciifiyaan bay noqonaysaa laakiin marka ay noqoto dee masaa-ishan imaka aan hayno oo qiyaas la doonayo wixii in lagu sugo ama labal maalan ciddan leemaye ma burinaysana qiyaas ay daliishato ayaa masaladan ay halkan aan hayna imanaya shaat lusuul oo iyada markay aharka ama xadiidkaasi meesha mursalkee soo arooray la ysku haysto ee kuwa ay iyagoo isaga ay qaadanayaan daliishanayaan ay leeyihiin way burinaysaa kuwa kalena ay daciifinayaan iyada markaa waa naskan sugitaankiiyo sugitaan la-aantii baa kalaamku noqonaya laakiin markay qiyaas noqoto waa ciddan daliishanaysa shaaatul usuul waa kii lahaa maye arinku taa mahae salaadun baa ku jabaysee weyse kuma jabayso ayaa shaat usuul daliishanaya si u daliishanayaana waaba hadalkan hore wuxuu ihi inamaa laa yanqudu dahaarata khaarija salaati laa yanqudu daakhila salaat kalkalaam oo dee kalaamkii waxa weeye oo dee ayunbuu laba midiyo kalaamku waxa haddii dee qahqahadii laguba simayo marka aan la simayno khaarija daakhila salaadba ma burinahayn weysadee salaadun buu burinayay tanna kaasun bay laba mid tahay hoo waxaan ay salaada ugu buraysaaba waa dee sawdkan iyo xuruuftan ruuxani kuba dhawaaqa la maqlayo unoo kalaam ayuunbay la mid noqonaysaa bal taasi waa qowlkii hadhow markaa kii isagu tan waxa weeye in d markaa qowlkaa qabay ayaa ruuxii odhanaya bal ciladan aada sheegayso ee ah salaada dhexdeed iyo dabadeedu inay isku xukum yihiinoy dee wixii salaada dhexdeeda buriyaana khaarija mee salaad khaarijkeed buriyaana salaada dhexdeeda waa burinaya waxaan khaarija salaad weysadii burinayna daakhila salaadna ma burinayo bal taas caddeeyo sug oo ujeeddadu ciladaada aada wadato maxaa inoo sugaya maxaa inoo caddaynaya kuwii hore barhkood nas baan kuba sugaynay ciladani inay jirto kuwa kanoo dee istinbaadkiibaa laguba sugay taahiirkiiyo waxyaalahaas imika laakiin waa ruuxii baa dee looga fadhiyaa markaas isagu lahaa maye diidanaa wax ciladiisan uu sheegay ee labada xaale inay sima yihiin khaarija salaad iyo daakhila salaad caddaynayo sugayo si ay cillo u noqoto hadhow dee bal maalan dee qowlkiisii ama qiyaaskiisii uu ugu hagaago ugu saxiix noqdo markaasaa muxuu deeta odhanayaa ciladiisii baa laga rabaa inuu suguu caddeeyo fayadullu calayhi way kii isagu saa lahaa waa weliba dee waxa malaa daahir ah halka an yaquula say dabacaadka daar kutub lcilmiya waa dhacday si halkan fayadullana ay dhacdo halkii hore naquul aynu le laakiin macnuhu kolley uma kala dheeraanayeen marka uu saa yidhaaho ruuxii ayaa fayadullu calayhi kaas inay siman tahay khaarija salaad iyo daakhila salaad xukun keliyana ay leedahay oo halkan aan la kala qaadi karin oon la odhanayna kuwan le salaada marka lagu jiray qahqahadu way burinaysaa weysada marka aanu ruuxu salaad ku jirin ma odhanayaan weysada way ka jabaysaa qahqahadii kagama jabayso ee salaad dhexdeedun way kaga jabaysaa bay yidhaaheen ciladii waxay noqonaysaaba dee imika adahan ku sugan bay noqon haddaba darbigii oo kaliya markan eegno mafhuumkii ama faxwihii khidaab isagu mafhuumkan waaba kala saarayo faxwa lkhidaab isagu iyo tambiiha iyo de wuxuu ka dhigayaba nooc gaara saan soo mareen inoo qeybta kalu mafhuum kaba cabirayeen darbigan iyo taasi ayaa maxaa imika ina tusaya aan uga qiyaas dee qiyaas ahaan markay noqoto oo dee cillo kole hadday tahay cilladan sixadeeda dee cilladu inay way kaba sii weyn tahay oo halkan way adihii waa kaga sii weyn yahaye meeshan cilladaasi inay jirto oo ay kuba sugan tahay cilladii halkan kuba sugnayd waxaa ina tusaya dee mafhuumkiibaa ina tusaya ama faxwiibaa ina tusaya haddii ay tadxiyada waxa la isugu diiday bilcawra ahayd dee tanka hiribkeedii baaba ka naaqsaansan oo kolley racyigeediibaa ka yar kuwii kale laba midkahaye labada indhoodba wax ka arkaya labada jihaba u daaqayay oo kale mid dhinacun ka arkayso hadduu neefku geedkii daaqayana dhinacun uu kaba daaqayo oo kale iyo nuqsaan baa meeshaa jirta dee haddii ay cawar nuqsaani ka imanayso alcama ama dee indhala-aanta nuqsaantii kaba imanaysayna waaba min baabi awle ayay noqon oo markaa tii ishal ayd hadday geli weydo tii indhaala aydna ma gelayso bal markaa markan ka dhigno nahyigan waxaa ciladiisu ay tahay nuqsaanta bal halkan jirta dee maxaa dalaaladii mafhuumna ina tusaysaa ciladan ee aynu soo qaadano neef indhala soo qaadano naskiina aan uga daliishanayno mafhuumkiisii aan u daliishanayno ciladaas inay ciladani jirto oy neefkan indhaala ciladii taa ku sugnayd kuba sugan tahay waxa ina tusaya faxwihii ama tambiihii baa ina tusayo markaa ciladaas sixadeedii ama shaygan ciliyadiisii maxaan kaba qaadanaynaa faxwihii baan kaba qaadanaynaa bal taasi waa ta u sarraysa wixii baab tambiiha wayaliihi waxa kusoo xigaya noocaasine wuxuu uhi fa bacduha ajra min bacdin fi lbayaani xagga cadaan cadbayaanka oo dee waa imika ciliyadii waxani ina tuso aynu kaba qaadano an yadkura inuu sheego bal matalan dee kii isagu hadalkan ama saa saaxiba sharciba kasoo qaad imika rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sifatan sifa uu sheego sifadana dee kolley xukun bay kulansatay fa yufhama markaas baa deeta laga fahmo min dikrihaa sheegitaankii sifadaa la sheegay almacnaa macnihii alladii macnahaasoo tatadamanuhu ay kulansanayso tilka sifatu macnahan ama xikmadan ay sifadani kulansanayso lagaba fahmo min hayri jihati tambiihi tambiihi aynu soo maro kaa imika horaa jihaan ahayn oo iyaduna mafhuumkii uun am ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaqdi alqaadi wahuwa qadbaan bal xadiidka iyo alfaadihiisiiyo ciddii warisay xagga hoose inoogu markaa inoogu sugan yahay xagga hoose idinkun baa ka eegan doona ee qaadigu ma xukumayo walxaal huwa qadbaanu isagoo cadhaysan kollay nafyiguna waa bimacnaa nahyi weeye oo yaanu xukumin weeye ruux xakama ruux qaadiya oo dad bal matalan dee qadiyo eegaya oo kii xukumayay ih isagoo cadhaysan yaanu xukumin wax marka sifadu sheegayeeni waa qadbaan waa sifo dikrigeedii baa halkan yimi waxaana dee aynu ka fahmi doonaa macno wuu inoo sheegi doonaa dee ina tusaysaa sababtan keentay